الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري فصل القسمة فصل قي قيبينتا dadka wax wadale amay waxay isugu jiraan ay qaybsanayeen iyo sharcihaan si loogu qaybinayey waxaa sheekhu inoo soo tilmaamay waxa la qaybinayo inuu yahay saddex qaybood saddexdii qayboodba uu inoo soo tilmaamay waynu ka soo baxnay waxa uu markaa yidhi sheekhu raxima allahu tacaala wain kaana fi lqismati taqwiim haddii qaybinta ay ku sugan tahay taqwiim iyo qiimayni sida qismatu tacdiil iyo qismatu raddi iyo aynu ku soo maraynay oo wixii baa in la ysu qiimeeyo o la ysu dheelitira u baahan ama wixii baa u baahan shay dhinac raacay in la qiimeeyo oo kan kale qaybtiisa loo celiyo lam yuqtasar fiihi lagu gaabsan maayo ay fi lmaali almaqsuumi xoolaha la qaybinayo calaa aqala min isnayni laba wax ka yar laba qaybiyo wax ka yar lagu gaabsan maayo li'annahu qiimayntaasi waa markhaati fur oo qofkani markaa markhaati furayo ama la marag furayo qiimahaasi inuu shaygaa qiimihiisu ay yahay dee markhaatina waxaa laga maarmaan u ahaa laba iyo wax ka badan inay yihiin wa haadaa kaasi buu yidhi haddaba sheekhu in lam yakun ilqaasimu waa markaanu qaasimku ahayn xaakiman xaakim fi taqwiimi qiimaynta markaa xaakim looga dhigay oo bimacrifatihi macrifadiisii aqoontiisa ku qiimaynaya haddaanu ahayn weeye fa in xakama fi taqwiimi bimacrifatihi hadduu aqoontiisa ku qiimaynayo fa huwa ka qadaa'ihi bicilmihi ku xukumiddii markaa qaadigu cilmigiisa uu ku xukminaya ayuu la mid yahay walaa saxu asaxna waxa weeye jawaasu inuu bannaan yahay bicilmihi inuu ku xukmiyaa waxau sheekhu leeyahay wa haadaa kaasi macnaha markaa aan lagu gaabsanaynin laba wax ka yar qiimaynta ee ay qismada qiimayntu ku sugan tahay waa in lam yakun ilqaasimu xaakiman haddii aanu kan qaasimka qaybinayaa xaakim aanu ahayn ee masalan qaadiga ama imaamka ayaa qaasim iyo qaybiye ka dhigay xaakim kamuu dhigin qiimaynta xukmiye kamuu dhigin ee qaasim qura iyo qaybiye ayuu ka dhigay marka in lam yakun ilqaasimu haddaanu ahayn weeye xaakiman mid xaakimo fi taqwiimi qiimaynta markaa xaakim looga dhigay oo bimacrifatihi garashadiisa iyo aqoontu qiimaynta u leeyahay ku xukminaya haddaanu ahayn weeye marka loo baahan yahay laba inaynay ka yaraanin haddiise uu yahay ninuu yacni xaakim looga dhigay qiimaynta waa kana fa in xakama fi taqwiimi qiimaynta hadduu ku xukmiyo bimacrifatihi garashada uu leeyahay qiimayntaas ayuu ku xukmiyey fa huwa xukunkiisaas uu markaa qiimayntii xukumay ka qadaa'ihi ku xukunkiisii oo kale ayuu la mid yahay bicilmihi cilmigiisa iyo ogaantiisa uu ku xukminayey yacnii qaadigu wuxuu og yahay ma ku xukmin karaa isagoon markhaati iyo shahaado midnaba raadinin mise kuma xukumi kara waa mas'alo oo masalan adigoo garsooro ah dee haddaad aragto qof markaa qof wax ka boobay oo ka qaaday haddana maxkamaddii bay isula kaa yimaadeen ma waxaad odhanaysaa caddaynkeen mise waxaad odhanaysaa waar iska dhigtuugyahu markaad ka qaadaysa anigaa ku arkayo cilmigiisa iyo ogaantiisa u ku xukmin karaa markaa wuxuu leeyahay fa huwa fa in xakama fi taqwiimi bimacrifatihi fa huwa xukunkiisa uu qiimaynta markaa xukmiyey ka qadaa'ihi kuxukunkiisii oo kalule bicilmihi ogaantiisii wuxuu og yahay uu xukmiyey walaa saxu asaxna waxa weeye jawaasuu inuu bannaan yahay xukunkiisa bicilmihi ogaantiisii wuxuu og yahay inuu ku xukminayo inay bannaan tahay weeye mar hadday taasi bannaan tahay xukunkiisa uu ku xukmiyey xagga qiimaynta uu ogaanta iyo aqoonta u leeyay qiimaynta uu ku xukumayna ayana saas si leego way bannaan tahay weeye waidaa dacaa markuu dalbo axadu shariikayni labadii qof ee wax wada lahaa midkood shariikahu shariikiisii markuu ka dalbo ugu yeedho ilaa qismati maa shay qaybintii laa darara fiihi dhibi aanay ku sugnayn lazima shariika alaakhara shariika kale waxaa ku laasima ijaabatuhu inuu ajiibo ila alqismati qaybsiga ama aladii ka fii qismatihi dararun ka laakiin qaybintiisa dhibaata ku sugan tahay ka xamaamin sakiirinba weeye laa yumkinu aanay suurto gelaynin jacluu xamaamayna in laga yeelo idaa dalaba axadu shurakaa'i qismatahu marka uu dalbo wamtanaca alaakharu kii kalena diido falaa yujaabu la ajiibi maayo la yeeli maayo daalibu qismatihi qaybintiisa kii dalbayey filasaxi asax haddaan qabanno lama aqbalayo waxaa sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala waidaa dacaa ay idaa dalaba markuu dalbee ugu yeedho axadu shariikayni labadii qof ee wax wada lahaa shariikahu kii shariiga ahaayee ay wax wada lahaayeen ayaa wuxuu ugu yeedhay ilaa qismati maa laa darara fiihi qaybsiga waxaan dhibi ku sugnayn qaybintiisa weliba waa labada qisme qismatu lifraad iyo qismatu tacdiil labada qismee aan soo sheegnay ee dee wixii isku midka ahaa un loo kala saarayey ama markuu dhulkii iyo ay dee dhinacyadoodu kala wanaagsan yihiin qiimaynta laysugu dheeli tirayey taasaan inta badan darar iyo dhibaata ku sugnayne lazima shariika alaakhara shariiga kale waxaa ku waajibaa ijaabatuhu inuu ajiibo waxaa qaybsigeeda u ka ogolaad ma qaybsanayna ma odhan kale waxaa waajib ku ah inuu markaa isna ogolaad u qaybiyo marka waxay leeyihiin waa qismadii ifraaska iyo qismadii tacdiilka weeye amaa qismatu raddi ayada marka masalan guri ama yacni ceel amaba dhaam uu dhinac marayo ka yidhaahdaa ama adiga ha ku raaco ama aniga hay raaco ee inoo qaybi isaga kaa inuu ka kala ajiibaa waajib ku noqon mayso waayo inuu idhahdo anugu kaana intaydaan u baahnahay intaadana aanu ma bixin karayo sidaa aan u wada lahaanno yacni lama qasbayo ka sidaa yidhaahda lazima shariika alaakhara waxaa ku ajiba ijaabatuhu inuu ajibo ilalqisma qaybintaa ama aladii kaadaba fii qismatihi dararun dhibi ay ku sugan tahay ayana waa tusaale kale ka xamaamin sakiirin waaba xamaam yar oo laa yumkinu aanay suurtogelaynin jacluhu in laga yara xamaamayni laba xamaam in laga dhiga ma suurtogelayso laakiin walow haddii xataa xamaamnimada laga tago dee intifaac unuu yeelanayo wixii la doonaba ha laga dhige xamaamnimadii unbuu ka tegayaa laakiin intifaac waa leeyahay idaa dalaba axadu shurakaa'i markuu doono qismatahu qaybintiisa markuu dalbo wamtanaca alaakharu kii kalena diido falaa yujaabu la ajiibi maayo taalibu qismatihi qaybintiisa kaa dalbaye filasaxi haddaan qabanno bimacnaa la dirqihi maayo weeye maxaa yeelay darar iyo dhib ayaa markaa ku sugan laakiin ayagu haddii ay markaa qaybsanayaan cid u diidi mayso laakiin haddii shayga nafcigiisiiba bilkuliya waxtarkiisa iyo dheefdiisiba hadduu qaybintaa ku burayo dee waxaba kaba soo qaad hal mitir baabay wada leeyihin ay wax dhigtaan dee mitirkii qaybiyo markaa nusmitir iyo nusmitir iyo gidaarradii oo ka go-aya ha noqdaan nafcigiisiba markaa wuu burayaa taa ayada laga yeeli maayo darar baa ku sugan yacni wixii markaa dee darar iyo dhibaataka laa darara walaa diraar waana safiihnimo waa hantidoodii oo ay markaa dee nafciisii baabiinayaan laga yeeli maayo markaa faslun fi lxukmi bilbayina waxa u fasal yahay xukunkii bayinada iyo markhaatiga wax lagu xukminayey fasalada qaarkood waxay nusakha qaarkood waxaa ku sugnaa fii axkaami dacaawi waalbayinaat axkaamtii dacwooyinka iyo caddaymuhu ay lahaayeen fasalada nusa qaarkoodna fasalkani wuu ka horreeyeyba oo dacawaadkaa gaar isu raacsanaa qismaduna way ka dambaysay axkaamtuna waa jamcu xukmin oo xukun waxaa la yidhaahdaa marka qofka lagu laasiminaya lagu waajibinaya xaqu ay leedahay cid kale fatwada oo kale waa sheegid laasimin loo socoto laakiin waa laasimin xaq cid kale leedahay oo qof kale lagu leey la laasiminayo dacwaduna asalkeeda waa alab watmani baa la dheh walahum maa yaddacuun waxa u sugnaaday waxay dalbaan ahlu jannaha waxay dalbaan ay tamaniyaan ba u sugnaaday baa la yidhi sharcigana waxaa la dhahay ikhbaarun bixaqin lahu calaa kayri cinda xaakimin aw muxakamin waa inuu qofku ka warramo xaq uu leeyahay oo cid kale uu ku leeyahay xaakim ama mid ay xaakim ka dhigteen muxakam agtiisa uu kaga warramo waa xaquu isagu leeyuu cid kale ku leeyahay ayuu ka warramaya u sheegayaa xaakim iyo muxakam agtii ayuu kaga warramaya taas ayaa la dhaha dacwo haddii xaakim iyo muxakam midnaba aanu agtiisa kaga warramayna cid kale u sheegayo dacwo lama yidhaahdo taa waan haddaynu soo sheegnay qofku hadduu ka warramayo xaq isaga lagu leeyo cid kale leeda iqraar baa la yidhahdaa hadduu ka warramayo xaq cid kale cid kale ku leedana shahaada la yidhahdaa hadduu isagu ka warramayo xaquu ku leeya cid kalena dacwa la yidhahdaa waxa wasala xadiidka imaamu muslim uu warinayo nebigu bayinaadkuna waa jamcu bayina horto bayinaad waa jamcu bayina bayinaduna waa markhaatiyadii bayino waxaa loogu magacaabay xaqa ayaa ku caddaanaya waxaana wa asala xadiidka imaam muslim warinaya nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi low yucطa annaasu bidacwaahum dadka haddii lagu siin lahaayoo lagu siinayo dacwadooda iyo sheegashadooda la dacaa naasun dima'a rijaali wa amwaalahum qof waliba wuxuu sheegta uu siiyo haddii la odhanayo dad baa waxay sheegan lahayeen rag dhiiggood iyo xoolahood walaakin alyamiina cala almuddaca calayh laakiin dhaarta waxaa lagu leeyahay ka wax loo sheeganayo riwaayada bayhaqi waa iyadu waxay tilmaamaysa walaakina albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waxaa lagu leeyahay caddaynta iyo markhaatiga ka wax sheeganaya yemiintana waxaa lagu leeyahay ka inkiraya ee diidan ee muddacaleyga labada dhinacee dhinaca muduciga iyo dhinaca muddacaleyga waxa la way kala awood badan yihiin dhinaca muduciga ayaa dee fara madhan taagan oo cidlo taagan oo dhinaciisu uu tabar daran yahay waxaa la mariyey markaa xujadii xoogga badnayd oo caddayntii ah dhinaca muddacacaleygu wuu xoog badan yahayoo isagu asalkii iyo rugtiisii ayuu fadhiyaayoo dhinaciisu maadaama uu xoog badan yahay xujadii markaa daciifada ahayd oo dhaartii ah ayaa markaa xaggiisa la mariyey haddaba wuxuu yidhi sheekhu raxima allahu tacaala hadiya gorale fasalkan marka la jooga iyo qismada kii ka horreeyeyba waxaanay ku wareegtaa dacwo iyo bayino iyo jawaab oo iqraar iyo markaa dhaara ama yemiin iyo nukuula intaasay ku wareegtaa waa dacwo dacwadii hadday saxiixa noqoto maxaynu maxaa ka imanaya jawaabtii muddacaalayhiga jawaabta muddacalayguna maxay noqonaysaa ama iqraar iyo oggolaansho ama inkaar iyo dafiraad bay noqonaysaa waxaa haddana ka sii dambaynaya yemiin iyo nukuulkii bayinadii intaasoo dhammina markaa halkaas umay markaa shantaa arrimoodba dacwo jawaabu lmuddaca calayhi bayina inkaar iqraar nukuul iyo yemiin intaasoo shanta qodob ayay ka hadlaan fasaladan haddaba wuxuu uhi waidaa kaana maca almuddacii bayina muduciga la jirkiisa markay bayino iyo markhaati ay jirto samica hal xaakimu waa dhegaysanayaa wa xakama lahu bihaa waanu ugu xukmin in carafa hadduu garanayo cadaalataha cadaaladdeeda hadduu garanayo wailaa haddii kale dalaba taskiyataha taskiyadeedu dalbi wain lam yakun lahu ayilmuddaci bayina haddaanay u sugnayn falqowlu hadalka la aqbalaya qowlu lmuddaca calayh weeye biyamiinihi waalmuraadu bilmuddiciina waxaa looga jeedaa man yukhaalifu qowluhu kuwa hadalkiisu addaahira khilaafsan yahay waalmuddaca calayhina man yuwaafiqu qowluhu addaahira ku waafaqsan yahay baa la yidhaahdaa waxau sheekhu leeyahay waidaa kaana maca almuddaci marka ay mudducigii la jirtee uu hayso bayina markhaati wuxuu haystaa laba nin wuxuu haystaa nin iyo laba dumara wuxuu haystaa markhaati iyo dhaar waxyaalihii ku sugmayey samica hal xaakimu xaakimku bayanadaa waa dhegaysanayaa waana dee intii ay horraysay dacwaddii muduciga iyo jawaabtii mudacaliga oo inkaar noqotay markhaatigaa ugu dhegaysan waa xakama lahu biawaanu ugu xukminaya hadduu yidhahdo iigu xukum waase in carafa cadaalata hadduu garanayo cadaaladdeeda markhaatiyadan hadduu yahay mid garanaya inay dad caadiliina yihiin ama yacni la tacdiiliyeyba wa ilaa haddii kale oanu cadaaladdoodii garanayn lana tacdiilin oo cadaaladdoodii la sheeginna طلب وuxuu dalbayaa تaسkiyataha in la تaسkiyeeyo oo la caddeeyo markhaatiyadani inay maragel yihiin ayuu dalbi o dhan caddeeya وain lam yakun lahu ayلmudci haddaanay bayina bayine iyo markhaati u jirin aslan markhaati maba haysto ama markhaati waa keenaye ama waxba waa furi waayeen ama waa ka jabeenoo way dhaawacmeen markaa waa markhaati la'aan falqowlu hadalka almaqbuulu iskagu soo qada ee la aqbalayaa waa qowlu lmuddacaa calayhi kan muddacaa calayhiga loo sheeganaya qowlkiisa weeye biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya lagu aqbalaya ku dhaaraa la odhan ku dhaaro in waxaa markaa dhaartuna waxay noqotaa baa la yidhi xasba jawaabi lmuddacaa calayhi sidii uu ku jawaabay markuu dacwaddaa ka jawaabayo unbuu ku dhaaranayaa hadduu yidhi iguma leh hadduu yidhi ma muto hadduu yidhi uma hayo hadba siduu ku jawaabay ayuunbuu ku dhaaranayaa haddii mudiciga dhaarta lagu celinayo siduu ku dooday unbaa lagu dhaaranayaa soomaalida waxay tidhaahdaa been doodee been dhaartay bay idhahdaan hadduu qofku been ku doodo beenunbuu ku dhaaran iska hubi markaa dacwaddaada haddaad waxaad sheeganaysaa been yahay beentaasuma hadhow lagodhan ku dhaaro haddii jawaabtaadu ay been noqoto aad bixisayna jawaabtaa beentaa unbaa lagodhan ku dhaaro beenunbaad ku dhaaran kaa ayaa la odhanaya dhaaro halkaa waxa uu leeyahay xaakimku waa maqlayaa waa una xukminayaa waxa culimmadu iyadana ay ka tilmaameen masale kale oo ah qofka ana saaxib alxaqi laa yastaqilu blaa yastaqilu biistifaa'i xaqihi qofkan xaqa lehee wax sheeganaya lama keliyoobayo xaqiisii isagu inuu oofsado bal mar haddii uu qofkii kaynka hadduu dee u ogol yahayna ha ka qaad haddaanu u ogolaynna waa in arrinta xaakim la gaadhsiiyaa macnaha waa halka la yidhaahayee dembiga iminka laga dhigo ee la yidhaahdo gacantiisuu ku fushaday ama yacni qanuunkiibuu gacantiisa ku fushaday ama xukunkiibuu gacantiisa ku fushaday halay ka soo baxday qofka lagu cuqubeeyo weeye isagii markaa gacantiisa ku fushan maayo laakiin marar bay sheegaano waxay yidhaahdaan haddii dee qofkii uu wixii diidan yahay markhaatina aanuu haynin u suurto gasha markaa inuu dee wixiisii qaato wuu ka qaadan karaa isagoon maxkamo tegin hadduu markaa jinsa xaqihii helayuu ku gaabsan kara intuu ka qaato hadduu markaa wax ka badan qaato dee wixiisiinu intuu iibiyo markaa intii kale ha iska celiyo laakiin asal ahaan asalkii waxa weeye in maxkamadii kalsoonna u kala baxo ee aanu qofku gacantiisa ku fushanin halkan sheekhu wuxuu uhi walmuraadu bilmudici muduciga waxaa looga jeedaa waatan yidhi waxaa laga maarmaana inaad kala garato ka wax sheeganaya iyo ka loo sheeganayo le'annoo kala garashadeedu waxay dee ay laga maarmaan u tahay dee keebaad markhaatiga weydiinaysaa keebaadse dhaar isaga aad u dammaysiinaysaa waa inaad garataa haddaba wuxu uhi walmuraadu bilmudici waxaa looga jeedaa man yukhaalifu kuu khilaafsan yahay qowluhu hadalkiisa iyo dacwaddiisu addaahira sida muuqataa walmuddacaa calayka wax loo sheeganayaana man yuwaafiqu qowluhu waa ka qowlkiisa iyo dacwaddiisa iyo hadalkiisana waafaqsan yahay aldaahira sida daahirkae muuqataa daahirka iyo sida muuqataa waa maxay qofkani inuu beri yahay oo waxaan looga sheeganaya uu beri ka yahay asal ahaan innagu qof waliba inuu markaa wixiisi haysto asalku waa baraa'atu dima baa laydhaha qofkaa dimadiisu inay beri tahay oon cidina waxba ku lahayn markaa kan dacwaynayeele waxbaan ku leeyahay sidii asalka ahaydee la yaqaanay buu khilaafsan yahay kanna waxba layguma lahana sidii asalka ahayd ee la ogaaye daahirka ahayd ee muuqatay qofkan inaan waxba lagu lahay ba hadalkiisu waafaqsanyey marka qofka isagu dee waxa uu sheeganayaa sidii daahirka ahayd ay khilaafsan tahay waa mudduci kan markaa wuxuu sheegayaa sida jirta ee waaqaca ay waafaqsan tahayna mudacalih baa la yidhaha mar kale waxay yidhaahdaa sidaynu horeba u soo sheegnay mudducigu waa man sakata man low sakata la turik mudacalih waxa dhaha man low sakata lam yutrak mudduci waxaa la yidhaha ka hadduu aamusan laga tegiye laiska dayn mudacalih waxaa la yidhaha ka hadduu aamusan aan laga tegaynin dee ka wax doonaya isagu tubku jooggaahee wax soo kiciyey ee isagu wax raba waxaa la yidhaha mudduciyo hadduu isagu iska aamuso dacwadda ka hadho dee cid warkaalay dacwi warkaalay waxaan doono ku odhanaysaa ma jirto kan laakiin mudacaliga isaga waa la hayste mar kasta oo hadduu aamuso iyo hadduu hadla midnaba laga hadhi maayo isaga waa la daba taaganye kaa la haystee laba taagan tahay mudacalih baa la yidhaahda waanaynu arki doonnaa jawaabtiisa waxaa la xidhiidha haddaba wuxu uhi fa inna kale ee imtanaca almuddaca calayhi can ilyamiini ilmadluubati minhu dhaartii laga doonayay hadduu diido ruddad cala almuddaci ayaa lagu celinayo fa yaxlifu xiinaydin markaa wuu dhaaran wayastaxiqu waxaanu mudanaya almuddacaa bihi shaygii uu sheeganayay buu mudanaya wanukuulu nukuulka iyo diidmadaasina an yaquula almuddaca calayhi waa inuu yidhaahdo bacda cabdilqaadi calayhi ilyamiina qaadigii intuu dhaartii u bandhigay dabadeed ana naakilun cah anu waa diidanay dhaartaa ow yaquula ama lahu lqaadi wa ixlif dhaaro fayqul waxa dhaya laa axlifu ma dhaaranayo waxaa sheekhu leeyahay markaa muducigii uu markhaati waayo ama markhaatigii ka jabo waxaynu muddaca calayhi baa lo odhanayaa ku dhaaro sidii aad ku jawaabtay ku dhaaro haddii markaa uu ku dhaarto wax lagu leeyahay ma jira halkaasuu ka baxayaa fa inna kale haddaba haddii uu diido ay imtanaca almuddaca calayhi can ilyamiini almatluubati minhu dhaartii laga doonay buu diidey dhaardiidmadaa nukuul baa la yidhaahdaa weliba waxa wanaagsan malay qaadigu inuu u caddeeyo oo idhaahda haddaad dhaartaa diiddan ogo waxaan ku celinayaa ninka wax kuu sheeganaya wuu dhaaranoo dabeetana shayga wuu mudanayaa in saa weliba loogu caddeeyo ruddad dhaartii waxaa lagu celinaya cala almuddicii kii wax sheeganayey ayaa lagu celinaya waxaa la odhanayaa ninkii aad waxu sheeganaysay dhaartii waa dhaaran waayo waa ka joogsanaya adigu ku dhaaro wixii aad sheeganaysay adaa hubee ku dhaaroo mudo ruddat ilyamiinu cala almuddacalay baa lagu celin xadiid imaamulxaakim warinayo ayaa tilmaamaya annahu sala la slm raddahaa calaa saaxibi alxaq inuu dhaartii ku celiyey kii xaqa lahaa cumarna sidaasuu markaa isagana xugmiya iyadoo saxaabo baradani fadhido oo cidina kuma khilaafin fayaclifu xiinaydin markaa waa dhaaranayaa yemiintaa lagu soo celiyey buu dhaaranayaa dabeetana wayastaxiqu lmuddacaa bihi shaygii markaa loo sheeganayay shaygii wayastaxiqu lmuddacaa bihi shayguu ku dacwoonay uu sheeganayeyna waa uu mudanayaa wuu mudanayaa wuu yeelanayaa shaygii waa la siinayaa haddii uu isla dhaaran waayo ka war isaga markhaatikaan baa la yidhi markhaatigii wuu waayey muddacaleygii baa la yidhi dhaaro wuxuu yidhi isagaan ku ceshaday isagiina wuxuu hi dhaaran maayo kala taga un baa la leeyay markaa kala dhaqaajiya magaaladiina kala gala macnaha xaqii uu ninkani u lahaa dhaartan iyo dooriddan meesha way ka baxaysaa warsow maad doonayno adigu waxaan maad sheeganaynin dee ku dhaaro haddaad leedahay waa ku ogolaya ninka wuxuu ku leeyahy haddaad ku dhaarto waan ku siinaya ku dhaaro waana wax soomaalida in badan dhex martaa qaar baa isuu dhaarta igu soo celin karaan waa dhaarta xaq buu leeyahy inuu kugu soo celiyo adaa wax sheeganayay oo wax waday oo lagaa fadhihi waayo ku dhaaro oo wixii mudo markaasuu le mee markhaati baan haysta markhaati lama rabo markhaatii hore waa taadweydey marka waxaa loo diidayaa uun xaqii uu dhaarta u lahaa iyo dooriddii ayaa meesha ka baxaysa laakiin mar dambe hadduu dacwaddii soo cusboonaysiiyo oo yidhaahda hadda ayaan dacwinayaayo hadduu inkira caddaynteedii markhaatigeedii aan soo ilan keenaya dacwaddaa dambe waa loo furaya laakiin markaa halkaa la joogo mar hadduu dhaartii diida adna halkaa ka bax adna hadigaa ka bax baa la odhanaya midba walba meel ka bax baa la odhanaya dhaartaa yamiinu raddiga la yidhaahdaa waxay la mid tahay iqraar uu qirtay sida saxiixa qaarna waxay dhaheen bayino iyo markhaati bay la mid tahay macnaha waxaana ka dhalanaya waxa weeye xaqu marka uu sidaa u dhaarto ayuu u sugmayaa isaga oo aan xugun u baahan waayo qirashada markuu qofku qirto waa siiyun intaa kadib waan bixiyey iyo wii iga daayey iyo laga dhegaysan maayo haddaynusan idhaahna waxay noqonaysaa yamiintaa marduuddada haddaynu markhaatiyo kaley noqonaysaa waa inuu markaa qaadigii xukmiyaa hadduu yidhaahdo hadhowta waan bixiyeyna waa laga dhegaysanayaa haddaa wuxu uhi sheekh wanukuulu nukuulkaa iyo diidmada dhaartu an yaquula almuddaca caleyh waa inuu yidhaahdo bacda cardi lqaadi calayhi اlyamiina intuu dhaarta u bandhigay dabaadee ana naakilun canha anuu dhaartii waan diidanay ow yaquulu ama lahu lqaadi waa inuu yidhaahdo ixlif dhaaro fa yaquulu laa axlifu fa yaqul ma dhaaranayo laakiin hadduu markaa dee iska dawaqo ama waxanbaba aanu fahansaninoo mid markaa iska haaco ama seegara uu yahay dee isaga nukuul markaa lagu xukmin maayee waa loo sharacioo waxa la odhan waar haddii aad dhaaran weydo dee saasay noqonaysaa waxbaa loo caddayn nukuulkan qofku markuu sidaa dhaarta u diido waxa laga yeelayo fuqahadu iskuma waafaqsanaa dhowr qowl bay ka leeyihiin xanaabilada iyo xanafiyadu waxay qabaan mar hadduu dhaarta diido qofkaa muddaca calayhigaahi dhaarta muduciga lagu celin maayee taas ayaa lagu xukminaya nukuulkaa iyo diidmahaasaa lagu xukminaya xaqiina waa lagu laasiminaya bixi baa la leeyahay waa alxanafiya waalxanaabila halka maalikiyada iyo shaaficiyada iyo in badanoo saxaabada ka midna ay qabaan in dhaarta lagu celinayo muduciga si aan aynu kitaabka ku hayna ayay qabaan shaaficiyada iyo maalikiyadu madab saddexaad baa jiroo daahiriyadu ay qabto waxay yidhahdaan qofka muddaca calayhiga jeelka ha loo diro inta uu laba midun keenayo ama ha qirto ama ha diido ha dhaarto waxaanaanu yacni dhaaran maayo saan labadaasun ha la yidhaahdo imaa dha inaad qirato imaa inaad ka dhaarto imaa inaad jeelka gasho jeelka markaa ha loo diray ba yidhaahyo waidaa tadaacayaa ay itnaani laba markay wada sheegtaan shay-an wax fii yaddi axadimaa midkood gacantiisa ku sugan faalqowlu qowlu saaxibilyad qowlka la aqbalayaa wa qowlka ka gacanta ku haya biyamiinihi dhaartiisa ayaana markaa qowlkiisa uu ku noqonayaa uu ku dhaaranayo ana aladii fii yaddihi low inuu sugnaaday wain kaana fii yaddihimaa hadduu ku jiro oo lam yakun fii yaddi waaxidi minhumaa taxaalafaa labaduba waa dhaaranayaan wa jucila almuddacaa bihina baynahumaa ayaa la yeelayaa dariskeena qaybtiisa hore halka inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay dacwadii qaala almualifu raximah llahu tacala wuxu uhi waidaa tadaacayaa markay isu sheegtaan inaani laba ama ay wada sheegtaan shay-an waxbay sheegteen fii yaddi axadimaa midkood gacantiisa ku sugan ayuu mid waliba sheeganayaa waxaynu soo tilmaannay nidhi dacwaddu mar muduci iyo muddacaley bay noqotaa marna waxay noqotaa mutadaaciyaan bay noqdaan ama tadaaci bay noqotaa marka uu midkood wax sheeganayo ka kalena inkaar uun yacnii melihid uunuu taagan yahay waxaa la yidhaha muduci iyo muddaca calayhi waana midna dee dhinaciisa bayinadaa la mariyaa midna dhinaciisa dhaartaa la mariyaa laakiin marka mid waliba shaygii uu sheeganayuu le anaaleh iyo anaala ay taagan tahay waxaa la yidhaahdaa mutadaaciyaan baa la yidhaahdaa labadiiba mid waliba waa muduci oo waxbuu sheeganayaa tii buu markaa halkan nooga hadlayaa wuxuu leeyahay waidaa tadaacayaa laba ay isnaani shay-an markay wada sheegtaan ama isu sheegtaan fii yaddi axadimaa midkood gacanta ku hayo midkoodna wax caddaynahoo uu hayaa ma jirto midkoodna wax markhaati u hayaa ma jirto le'anno haddii midkood bayine iyo markhaati haysto haddii labadooduba ay markhaati haystaan waxa la rajaxayoo la xoojiyaa ka gacanta ku haya ayaa markhaatigiisa la xoojiyaa waxaana la yidhaha daakhilka gacanta ku haya ka aan gacanta ku hayninna khaarij baa la yidhaahdaa markaa wuxuu hi shay-an fiyaddi axadimaa bayino midkoodna uma sugnaanin shaygiina mid waliba anaal iyo anaala buu leeyahy falqowlu qowlu saaxibilyad qowlka la aqbalaya lagu kala baxaya iyo hadalka lagu kala baxaya waa qowlu saaxibilyad kaa gacanta u saaxiibkae sheeg gacanta ku haya ayaa biyamiinihi dhaartiisa lagu aqbalaya hadalkiisa oo muxuu ku dhaaranayaa ana ladiika fii yaddihi gacantiisa ku sugani lahu milkun lahu inuu milki isagu leeyahay ayuu ku dhaaranaya gacantaasaa markaa xoojinaysa gacanta kuhayntaa le'annahu sharcan ama daahirka qofkan gacantiisa shaygani wuxuu ku galay waa inay sabab sharciya tahay gurigii isagaa haya laysku hayey gaadhigii isagaa haya jagadii isagaa deggan maradii laysku haya isagaa haya moobilkii laysku haya isagaa haya wax markhaatiyana lama hayo kaa gacanta ku hayn baa la ku dhaaro isagaa loo yidhi wain kaana fii yaddihimaa haddii ay labaduba gacanta ku hayaan waa guri oo midna alla maqsin buu ku jiraa midna alla maqsin iga baxiyo iga baxanaa leh waa gaadhiyoo midba dhinac buu ka saarayi waa maroo midba dhinac buu haystaa shaygii gacantuu ku wada jira waa meela salli ay ku wada fadhiyaan ow ama lam yakun fii yaddi waaxidin minhuma midkoodnaba gacanta kuma hayo ee yaa gacanta ku hayaya masalan dee waddaa buu yaallaa ama waa baroor ama waa guri midkoodnaba gacanta kuma hayo waa iska xidhan yahay midkood gacanta ku hayaa ma jiro ama mid saddexaad baa gacanta ku haya taxaalafaa labaduba way dhaaranayaan mid waliba wuxuu ku dhaaranayaa shayga inaanu qofkaasi le wallaahi inaanad lahayn adigu hikala wallaahi inaad lahayn buu odhan wa jucila almuddacaa shay almuddaca bi shaygii laysu sheeganayana baynahumaa dhexdooda ayaa markaa la yeelaya waa loo qaybin nebiga sala allah alay sl ayaa sidaa xukumaysay xadiidka imaam yacni xaakim uu warinaya ku soo arooray xaggii gacantii kuhaynteedii ama la-aanteedii bay ku siman yihiin hadday labaduba laba markhaati soo joogaan la kala jaxo way isla dhacaan mararka qaarkoodna waa la kala jaxayo kutubta mutawalaadka iyo minhaajkiya baa masalada ka sii hadashay ciddii yacnii ku taxnaydna minhaajka markaynu dhigayna iyo tambiihayo wax badan bay halkan kala socdaan waxaa kaloo sheekhu uhi waman xalafa waman araada alxaliifa qofka doona inuu ku dhaarto calaa ficli nafsihi ihbaatan w nafyan sugid ama reebid xalafa cala albati waalqaطci goonaan buu ku dhaaran waalbatu bimuwaxadatin famuhanaatin fawqiyatin macnaahu alqaطcu وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت وكعد من عطف التفسير وعدم عطف التفسير هو الله يسفسر يولا اسكو عطفي ومن حلف أراد الحليف قبك الدورين كدارت على فعل غيره ففيه تفصيل أي قصغا فإن كان إثباتا هدوية حلف على البت والقطع بكدارا وإن كان نفيا هدوية حلف على نفي العلم أي كداري وهو أنه لا يعلم إن أنه أن غيره فعل كذا وحين السميين أما النفي المحصور إلى النفي المطلق أما النفي المحصور فيحلف فيه شخص على البط أي قدارنيا هل كان شيخ وحينا وقليا قاعبة دارتو أي ليضحي وإن هرنا وصوت الماني وحوي قف قريب وحنو قدارنيا laba mid buu noqonayaa wuxuu sugayo oo uu leeyahay waxaasi waa sidaa iyo wuxuu nafyinayo uu leeyahay sidaa ma aha waa nafyi iyo isbaat baa la yidhaahdaa mar labaad haddana way qaybsamaysaayoo waxanaad ku dhaaranaysaa ama ka dhaaranaysaa ma waxaad adigu samaysaybaa ma wax aanad samayninba mise waa wax cid kala samaysay ama cid kale aanay samaynin afartaa qaybood isagoo sheekhu markaynu u kala qaadaya ayaa wuxu uhi waman xalafa araada alxaliifa waxaa loo jeedaa maaha ku dhaarta waa ka doonaya inuu ku dhaarto weeye waman xalafa waman araada qofka doonaya an yaclifa inuu ku dhaarto calaa ficli nafsihi ficil nafdiisu samaysay ihbaatan ama sugid haado wuxuu yacni sameeye u sugayo aw nafyan ama waxaanu samaynin uu sugayo xalafa wuxuu ku dhaaranayaa cala albati waalqaطci go'naan buu ku dhaaranayaa si go'an oo yaqiina ayuu ku dhaaranayaa oo macnaha muxuu odhanayaa wallaahi waxaa inaan samey wallaahi anigaa iibiyey wallaahi anigaa hibeeyey wallaahi anigaa waxaasaa idhi waa markay isbaat tahay markay nebide wallaahi inaanan iibin wallaahi inaanan hibaynin wallaahi waxaa inaanan saa odhannin go'naanta sidaas ayuu ku dhaaranayaa marka xalifu cala albatu walqadci waalbatu bimuwaxadatin mid yacni hal dhibica loo yeedhayoo ba'da ayuu ujeedaa la akhriyo fa muhannaati fawqiyatin mid laba dhibca xagga sare looga yeedho tacda buu sheegaya macnaahu waxa lajee alqaطcu waa jarid waxiinaidin marka haddaynu nidhi batiguna waa jarid facadfu lmusanifi alqaطca cala albati ku cadfiduu ku cadfay min cadfi tafsiir weeye way isfasirayaanu way iscadaynayaanu ka ayada waa si fiican baad u fahamta waman xalafa waman araada alxalifa qofka doona inuu ku dhaartay calaa ficli kayrihi kayrkii iyo cid kale waxay samaysay ayuu doonaya inuu ku dhaarto fa fiihi tafsiilun ka isaga tafsiil iyo kala saarid ayaa ku sugan fain kaana isbaatan hadduu yahay waxa aad ku dhaaranaysaa cid kala samaysay wax isbaadahoo aada sugi xalafa wuxuu ku dhaaranaya cala albati waalqaطci go'naan ayuu iyadana ku dhaaranayaa oo wuxuu odhan wallaahi wuu ku amaahiyey wallaahi waxaasuu yacnii ammaano kaaga dhigay masalan wuxuu sheeganayaaba qofkii u dhaxalkiisa lahaa wuxuu cid kale ku lahaa buu sheeganaya wuxuu leeyahy wallaahi wuu ku amaahiyey wallaahi wuu ku siiyey wallaahi waxaa yacni sidaasaa tidhi wallaahi shaygaa adigaa markaa sidaa yidhi eg markaa dee waa wuxuu suganaya ila dhaarta waxaynu misaaladaa ugu misaalinaynaa dee dhaarta aad dhaaratay cid kale waxba kuma qaadato laakiin adigiibaa wax ku suganaya oo masalan waxaad leed yacni hanti uu lahaa qofkii aad dhexlaysay wuxuu markaa ammaano udhiibay ama markaa wuxuu amaahiyey baad sheeganaysaa saas daraaddeed baa la yidhaahdaa haddii masalan hanti caynkaasoo kale la sheeganayo dadka warasada oo dhan baa wada dhaarta dhaarta waxaa la yidhaahdaa laa tadkulha niyaaba ma gasho niyaaba ma gasho qofna qof kama dhaarto hadday cid dhaxlayaani wax sheeganayso dhammaantood waa inay wada dhaartaan ka dhaaran waaya qaybtiisii ma leh haddii wax loo sheeganayo dhammaantood waa inay wada dhaartaan ka oggolaadaa wuu siinayaa ee dhaarta isagu diidaa qaybtiisii buu siinayaa marka markau saasoo kale ugu dhaaranaya wax isbaadahoo ficil kale xalafa cala albati waalqaطci buu ku dhaaranaya wain kaana nafyan liannahu mar hadduu wax isbaad yahay wuu ogaan karaa xilligu amaahinayey xilligu ammaanada uga dhigayay buu ogaan karaa wain kaana nafyan muطlaqan haddii nafyi mutlaqa uu yahay maxaa looga jeedaa mutlaqa macnaha wakti iyo meel midnaba kuma qaydna xalafa wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi alcilmi ogaan la'aantii inaanu ogeyn buu ku dhaaran nafyulcilmi ogaantiisa nafyinteeda meesha kasaariddeedu ku dhaaran wahuwa annahu laa yaclamu wahuwa annahu laa yaclamu nafyucilmi wahuwa annahu laa yaclamu inaanu ogeyn weeye anna kayruhu facala kada ciddaa kale inay saa samaysay masalan ka soo qaad qof baa wuxuu u sheegtay qofkii aad dhexlaysay ayuu dayn u sheegtay caddaynna waa waaye wax caddaynana wuu waaye mar hadduu caddayn waayo dhaar baa imanaysa warasadii dhaar baa ku imanaysaa dhaartii maxay noqonaysaa markaa waxay ku qabanaysaa waxaa loo dhaha nafyulcilmi wallaahi inaanaan ogayn inaad ku leedahay inuu kaa amaahday inuu kaa qaatay inaad ma ogin bay leeyihin laakiin ma odhan karaan wallaahi inaanu yani aanu kaa amaahan wallaahi inaanu kuse inaanu kaa qaado lama odhan karo leannu ma ogaan karaan laakiin annagu ma ogin bay leeyihin bes halkaasay ka baxaya qofkii markaa allaasu ka baxaya beri dhexdii ahayd baa laba nin laba nin oo raggii adhiilayaasha ahaayee macruufka ahaa ka mida ayaan toddobaatanaadkii iyagoo berbere meel iska qol iska fadhiya ayuunbuu mid ka mid yihi war yaw gurigeen iga iibso guri berbera war gurigeen iga iibso lacagtiiba wuu tiri wax markhaatiyana may kala samaysanin wala labadooda keliyay ahaayeen ninkii wax iibiye wuu dhintay wuxuu ka tegey beri dambe oo dee xiliyadaan aynu dalka soo gallayee ayuu ayuu dhintay carruur yaryar buu ka tego markaa dacwadda ay tahay intay qaangaadha yararkii baa gurigii iska qabsoo doonay inay samaystaan ninkii odaygaa guriga laga war gurigan aabbihiin baa iga iibiye xilligaasu iga iibiye lacagtiina waan siiyey waa la isqabsayo way isula ka ay yimaadeen ninkii odayga waanu ni markhaati keen baanu ku nidhi wuxuu idhi labada yadunbaa ilaahay baa nagu saddexaa labada yadun baanu hayn buuri ninkaa lacagtii waan siiyey waanu qaatay nin la garanayo oo aan been sheegin oo macruufana uu ahaa yacni waxaanu lahayn nin sheegtay iyo ma nin macruufoo la yaqaan buu ahaa markaasaanu idhi waxaad xaaji xaq u leedahay qoladaa dhexlayaasha uu ka tegey gabadhuu xilligaa dabadeed guursaday iyo dhowr carruur joogay inaad ku dhaarsato inay kugu dhaartaan inaanay ogeyn aabbahood inuu kaa iibiyey ma sidaasaa buhi anaaba og buri inaanay ogeyn taadeer anaaba og buri inaanay ogeyn waayo gabadhanna muu qabinba markaa carruurtanna mamay jirinba markaa siiya buui waxba ha dhaarina iska siiya bui adeer anaaba og inaanu inaanu inaanay ogeyn maxaynu ka dhaarin buui ha qaataan ha ku darsana buui nin qoladii odayaashii la socday ka mida dhallinyarada ayaa wuxuui wallaahi waxaanu aaminsannahay nimankaa yaryar iyo gabadhaas maanu qancin kari weyne ninkaas inuu run sheegiyo anu been sheegaynin ayaanu aaminsannahay bay yidhahdeen macnaha markaa waxa weeye dee wixii ma ogaan kartid markaa waa inaad tidhaahdaa markaa sharciga wuxuu u qabatinaya markaa dhaartii nafyulcilmi wallahi inaanaan ogeyn inuu kaa iibiyey iyo saayn ahayd waa markay nafyi mudlaqa tahay ama nafyulmaxsuur markay nafyi maxsuura tahay oo lagu koobay zaman ama meel yacnii maalintu markay caynkaas ahayd iyo goobta caynkaasa marka sidaasoo kale ay tahay dee qofkii wuxuu odhan karaa goobta anaa joogay maalintaa aad sheegaysa xilliga aad sheegayso dalkaba wuu ka maqnaa ama yacnii goobtaa maba u joogin buu odhan karaa markaa nafyi maxsuura hadday tahy waxaan ku dhaaranayaa inaanu halkaa kaaga iibinin halkaa waxaa inaanu kaaga qaadanin buu odhan karaa ila waa nafyi maxsuura meel laakiin waxaa maba samaynin kuma dhaaran karo waa markay dhaarta tahay xataa shahaadada markay tahay xagga markhaatiga markay tahay ashahaadatu binafyi waxa la yidhaahdo lama aqbalo nin baa iminka waxaa loo sheegtay hanti markaasaa wuxu uhi inaan laygu lahayn markhaati baan haystaa nimaas wuxu waxaanu mafalaa inaan lagu lahayn dee waxaa la leeyay maxaad ku ogatay inaan lagu lahayn ilayn ilaa maalintuu dhashay ilaa raad qaaday ilaa iminkaa saacaddaa la joogo miy habeen iyo maalin miyaad saasaad u eegaysay sidaad ku ogaan kartaa markaa laguma laha iyo yacni waxaa ma samaynin mar haddii cid ficil cid kala tahay laguma dhaaran karo markhaatina lagama furi karo markaa wuxu uhi ama nafyu lmaxsuur fayaxduf fiihi shaqsi wuxuu ku dhaaray cala albati iyadoo wax la ogaan karo faslun fii shuruudi shaahidi shaahidka shuruuddiisii ayuu fasal yahay qofan markhaatiga noqonaya shaahidkuna waa min ashahaado waxaynu soo tilmaanu nihi ikhbaarun bixaqin ligayrihi calaa hayrihi waa ka waran dee xaq cidi leedahay cid kale ku leedahay laga warramo xaakimaysa laga warramo ayaa la yidhaahdaa markhaatigana waxa u asala dee aayaadka qur-aanka walaa taktumu shahaada ilaahay leeya markhaatiga ha qarinina waxaa kaloo ilaali wastashhiduu shaydayni min rijaalikum waxaa maragelisaan laba markhaati oo raggiinna ka mida ama nin iyo laba dumar ah si hadday labada dumara mid ka mid ilowdata kale ay u xasuusto wa ashhiduu daweeye cadlin minkum laba caadiliina marageliya waaqiimu shahaadata lilah markhaatiga ilaahay dartii u ooga waxaa kaloo xadiidkii saxiixaha ku soo aroortay nebigu inuu yidhi laysa laka ilaa shaahidaka u yemiinu kuma sugnaanin qofkii wax sheeganayay inaad laba markhaati la keento lagugu sugo ima inaad daartiisa qaadato xagga markhaatiga iyo qofkan markhaatiga furayana nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi xadiidkai xaakim iyo bayhaqiya ay warinayaan shahaadadiiyo markhaatigaa la weydiiyey markaasaa wuxuu ku yidhi tara shamsa cadceeddu ma kuu muuqatayo ma arkaysaa qaala nacam buuhi haa qaala wuxuu uhi calaa milihaa fashhad ow dac waxa sidaa cadceedda aad u arkaysa kuugu muuqda ka marag fur wixii aan sidaa cadceeddu kuugu muuqata aan kuugu muuqaninna ee aad ka shakisan tahayna ha marag furina iska daa marka shahaada arkaanteedu waa shaahid waa ka markhaatigaa mashhuudun lahu waa ka loo marag furi mashhuudun calayhi waa ka lagu marag furi mashhuudun bihi waa ka la furi iyo siiqada oo shahaadada ah shaahid mashhuudu lahu mashhuudun calayhi mashhuudun bihi iyo siiqa wuxu uhi sheekhu walaa tuqbalu shahaadatu marag fur lama aqbalayo ilaa miman ay shaksin ayuunbaa laga aqbali ijtamacad fiihi khamsu khisaalin shan khislo iyo shan xaaladood ay ku kulmeen axadu alislaamu waa islaamnimo walow bitabaciyati islaamsi tabiciya iyo raacin labadiisii waa midkoodba raaciba haatee falaa tuqbalu shahaadatu kaafirin calaa muslimin lama aqbalayo ow kaafirin wathaaniina albuluuqu waa qaangaadh oo falaa tuqbalu shahaadatu sabiyin lama aqbalayo walow muraahiqan qaangaadhka miduu dhowba ha ahaadeen alcaqlu waa caqligo falaa tuqbalu shahaadatu majnuunin mid waalan marfurkii lama aqbalayo waraabicu alxuriyatu weeye walow bidaari daartaba xor ha ku noqdee oo falaa tuqbalu shahaadatu raqiiqin lama aqbalayo qinan kaana ow mudabaran oo mukaataban waxa uu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala walaa tuqbalu shahaada shahaado iyo marag fur lama aqbalayo qaadigu ma aqbalayo oo ma aqbalaya macnaheedu waxa weeye intuu dhegaysto ku xukumi maayo ilaa miman ay shaksin qof ayuunbuu ka aqbali ijtamacad fiihi ay ku kulantay khamsu khisaalin shan xaaladood shan khislo qof ay ku kulmeen buu ayu aqbalaya sheekhu waa inta uu sheegay unbuu ka hadlaya le'annahu waa kii muqadamada aynu ku soo marnay yacnii kitaab mukhtasara bay ii weydiiseen wa xasri alkhisaali khaslooyinka aan sheegayana markasta inaan kooboon tiro ugu sheego ayay i weydiisteen markaa wax kastuu sheegaya intuu sheega tiruu ku sheegaa ee way ka badan yihiin markhaatiga waxyaalaha laga rabaa shanta way ka badan yihiin waxaa ka mid ah qof hadlaya inuu yahay oo qof markaa ishaaro markhaati laguma furo waxaa ka mid ah inuu qof baraarugsan yahay dee qof habeenahoo aan waxba kala garanaynin markhaati laga aqbali maayo waa inaanu mutaham ahayn waa inaanu asal ahayn oo asal markaa kan waa inaanu ahayn ama farac u ahayn waataynu soo marnay marka axadu alislaamu waa islaamnimo walow bitabaciyati tabaciya iyo raacid iyo dabagal labadiisa aabba midkoodun la raaciyo layidhi mar hadday labadiisa aabba midkood islaam iyo saynu horaba u soo marnay kaas ayaa la raacinaya ama istiqlaal ha ahaato ama tabaciya labadiisa waa mid la raacinaya ha ahaato oo falaa tuqbalu shahaadatu kaafirin lama aqbalayo wa ashhiduu dawey cadli minkum kuwa cadaaladu saaxiiba oo idinka idinka mida marageliya baa ilaahay gaalku caadil maaha innagana inaga mid maaha absaqu lfusaaq weeye ilaahay buu ku been sheegaya dee markaa khalqigiisa inuu ku been sheegay lagaba aamin noqon maayo calaa muslimin gaal inuu muslim ku marag furo aw kaafirin ama gaal kale ku marag furan lama aqbalayo abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay war gaal gaal waa ku markhaati furka bal innaga halkaa inaga dhelay gaal imaamu axmedna wuxuu qabaa wasiyada xagga safarkoo keliya inuu ka marag furi karo wahaanii ka labaad waxa weeye albuluuq waa qaangaadho falaa tuqbalu shahaadatu sabiyin sabi markhaatigii lama aqbalo walow muraahiqan haba ahaada mid sabiga u dhowba ha ahaaday muraahiq waa kaa u soo dhow baacaday waayo min rijaalikum wastajidu shaydayn min rijaalikum raggiinaa baa layidhi dee sabigiina rag maaha markaa ama midka la mida ha u furayo ama ha ku furayee lama aqbalayo markay sidaa tahay markay carruurtu meelahaa ku ciyaarayaan waxyeellada dhexdooda ay isgaadhsiiyaan marag furka ay isku marag furayaan jumhuurulculamaa ma qaataan leanna waa sabi kan wax sheeganaya iyo ka loo sheeganaya hadalkiisa lama qaadanayo kuwii ku furayeena lama qaadanayo laakiin marka uu yidhaahdo midkanaa ii geysay ama kuwa kale ha yidhaahdaan wuu geystay ama yaanay odhanina waxaa la sugayaa keliyahun intay qaangaadhayaan markay qaangaadhaanunba kanna wax sheegan karaa kana inkiri karaa laakiin mar hadday gaar isla yihiin labadan wax sheeganaya kau sheeganayana hadalkooda wax ka soo qaad ma leh kuwan markhaatiga furayana wax ka soo qaad ma leh imaamu maalig baa isagu wuxuu qabaa fuqahada intooda kale uu kaga duwan yahay ama saddexda madabood ee kale in markhaatiga carruurta la aqbalayo wixii ayaga dhexdooda intaanay kala tegin haddii goobtii lagu qabto oo laydhaa waar kan qaylinaya jaban ama kan dhaawacan yaha wuxuu geystay oo ay intoodiiba yidhaahdaan kan waa la qaadanayaa wuxuuse leeyahay hadday kala tagaan mid waliba xaafadoodii soo seexdo mid walba waalidkiiba cagta ugu dhufanayo mayna hebel baad markhaatiga ku furaysaa waar kaa kale ku rog bay odhanayaan deetana kiibuu ku rogayaa ama wixii buu kala kaxaynayaa laakiin mar hadday goobtii wada taagan yihiin oonay kala tegin oon cid u hanjabin oon cid wuxu laqimin oon waxoodii la dhex gelin markaa markhaatigooda saa waa lagu qaadanayaa bay ayuu imaam maalik qabaa wahaaliu alcaqlu waa caqli oo falaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu majnuunin qof waalan oo hadalkiisu meeluu ka jeediye meeluu u jireeda aanu jirin kaana lama aqbalaya markhaatigiisa waraabicuna alxuriyatu waa xornimo walow bidaari daar ahaanba xor ha ku noqdee macnaha kaa waxay u jeedaan dee xilligaa addoonnimadu jireen laqiidka ilmo yar haddii markaa dee daarulislaam laga dhex helo waxaa la xugminayaa inuu xor yahay bidaari daartaa markaa islaamka laga dhex helay buu xor ku noqday marka waa xorun bidaari oo falaa tuqbalu shahaadatu raqiiqin addoon shahaadadii lama aqbalo qinan kaana ha ahaada markaa mid badhaxtiray qini waxaa la yidhaha marka uu addoonkii u yahay wax kala raacin ow mudabaran oo mukaataban ahaada mudabarna waa ka wili haddaad intaa keento xor baatay ama uu yidhi yani mudabar markaa ninto xor baatay ama uu yidhi haddaad intaas xoolaa keento xor baa tahay mudabar iyo mukaatab ama mubacad markaa mid badh la xoreeyo markaa addoon lama aqbalo imaamu axmed baa qaba in shahaadada addoonka la aqbalayo ibnu mundirna markaa saasuu qaatay iyo in badanoo asxaabu shaafici ka mid a saasay qaatay ishaadat raqiiq la aqbalayo waalkhaamisu ka shanaadna alcadaalatu cadaalad ayaa shardiga markhaatiga wahiya luqatan atawasutu waa dhexdhexaysi wa sharcanna malakatun waa malaka iyo sifo fi nafsi ku sugan tamnacuhaa u diidaysa min ikhtiraafi alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn ku dhiciddooda iyo waradaa'ili waxyaalaha xunxun almubaaxati ee bannaan waxyaalaha markaa liita ee bannaan u diidaysa weeye waxaa sheekhuu leeyahay walkhaamisu shardiga shanaad ee laga rabo qofkii markhaatiga noqonayay waa alcadaalatu qofku waa inuu caadil yahay shahaado faasiq la aqbali maayo leannuu ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu idinla yimaado qof faasiqi war iska hubiya baa ilaahay dee qof warkiisiba la hubinayo markaa markhaatigii ma ansaxayo wahiya haddaba cadaaladuna atawasud waxaa la ydhaha dhexdhexaysi min alictidaal ictidaalkuna waa dhexdhexaysi iyo meeldhexaadka wa sharcan xagga sharcigana waxaa la ydhaha malakatun waa malaka iyo sifo raasikha ku a nafda oo yacnii halkeeda mulkiday oo halkeeda degtay yacnii wax qofka markaa mulkiyey oo degay weeye taasoo fi nafsi qofka nafdiisa ku sugan tamnacuhaa taasoo u diidaysa min iqtiraafi alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn ku dhiciddooda dembiyaalka waaweyn ku dhicidooday u diidi waradaa'ili almubaaxati iyo waxyaalaha liita ee hooseeya ee iska bannaan dembiyaalka waaweyn markaa inuu ku dhacana waa inay u diidayso waxyaalaha radaa'isha ah ee markaa liita ee iska bannaanna u diidaysa markaa ku dhiciddeeda waxyaalaha markaa dee dembiyaalku saynu tilmaami doonno waxay u qaybsamaan dembiye waaweyn iyo kuwo yaryar bay u qaybsamaan sakhaa'ir iyo kabaa'ir bay u qaybsamaan waynu tilmaami doonnaa dembiyaalka waaweyn ku dhiciddoodu qofka cadaaladdiisa way dhaawacaysaa zinadii iyo dilkii iyo dee wixii la midka ahaa khamrigii iyo dembiyaalka sakhaa'irta la yidhaahdo haddii uu joogtayso ow caado ka dhigto dumarkaa salaamiddoodii iyo eegidoodii inbuu caado ka dhigtay waxaa alisraar calaa sakhaa'ir baa la yidhaahdaa hadduu qofku markaa taa caado ka dhigtana markhaatigiisa iyadana waa faasiq ayuu ku noqonaya markhaatigiisa lama aqbalayo wa radaa'il ilmubaaxa waana inuu markaa waa mid u diidaysa marka ku dhicidda waxyaalaha liito ee laakiin iska bannaan masalan xaaskiisoo kalea dee inuu ku dhunqado ama ku taataabto dadka hortooda waxaa ka mid ah xalaqaadka iyo meelaha la fadhiyo inuu markaa lugaha qofku ku soo fidiyo siba xalaqaadka cilmiga ma dhici jirin annaga yacni dee kutubtuna way dhigaysaa yacni xilligii dee haddaba daalibulcilmi baanu nahay dee aanu markaa imika wuxuun baanu yar sheegsheegnaayo aanaan dee dalabada rasmiga aanu ahayn yacni xalqadaha in cagaha lagu soo kala bixiyo mamnuuc bay waa la soo xalqiri qofna cagaa ma soo bixinaynin ceeb bay ahayd in cagaha lagu soo fidiyo imikana isagoo tufta akhriyo halka inta soo fadhisaa waa cagaa iska soo fidinayo ama yacni meel dee dad waaweyne fadhiyaan iyada lafteeda meel dad waaweyne fadhiyaan inaad cagaa ku soo fidisaa yani iyada lafteeda waxay ka mid tahay darraday ka mid tahay iyo qofkoo markaa dee dadka ka qosliyo oo markaa sheekooyin markaa ka qoslinahun markaa sameeya oo dadka dadka markaa ka qosliya ee iska riwaayadeeya haddaanu markaa dad iskaga nooca komiga iskaga abuuran baa jiray haddaanu markaa dee dadka iskaga sameey iska sameeya ayaa markaa la diidayaa walilcadaalati khamsu sharaa'id cadaaladdii baa markaa ayana sii kala baxayso shan shardi sii yeelanaysa darisku halkaa inoogu joogo allahu aclam